adeer madaxweynaha puntland safarka uu fadkaday waxaan u arkaa safar caadiya muddo badanna laga sugayey inuu yimaado gobolka sanaag degmada baran oo uu tegay bishii labiyo tobnaad sanadkii laba kun saddex iyo toban halkaasoo mar uu u jawaabayey madaxweyne hore cabdiraxmaan sheekh maxamed maxamuud uu yidhi qof buurta jooga lama rabe qof baran yimaadaha la rabaa dadka barameedna afar sano iyo siddeed bilood ayay wakhtigaa ka bacdi dib u sugayeen iyagoo islahaa sanadka hore waa idiin imaanayaa marka safarkaani safar soo daawa hore loo sugayey buu ahaa ma garatay
waa garta marka maxaa safarkan uu uga dhigan yahay ummadda ku nool badhan iyo sanaag oo dhan marka loo eego hadalka madaxweynaha puntland uu afar sano iyo bar ka hor sheegay
adeer gacaliya dadkaas waxay uga dhigan tahay in madaxweynaha puntland oo ay horey u sugayeen oo u yimi waktiga waktigiisii kale oo maaragtay ay iyagu aada u soo dhaweeyeen sababtaas oo ah in maaragtay ayan u eegin yacni horey usugii laakiin ay u eegayaan imaatinkiisa inay maaragtay uga mahad celiyaan inuu soo gaaro inuu maaragtay jaamacadda maakhir oo la dhamaystiray iyo waddada ceeldaahir ceergaabo oo ay dhamaystirkeeda ka sugayaan waxaanu aragnaa soo dhaweynteedu inuu daaran yahay soo dhaweyn caadi oo madaxweyne waddanku xukumay uu ku tago laakiin wixii laga filayay cabdiweli dadka sanaag horey ugama ay helin laakiin waxay uga mahad celinayaan waxyaabaha uu qabtay oo waxna uu horey ugala wareegay madaxweynihii hore waxna hal abuurkeeda uu lahaay oo waddadaas ah taas ayay mahad iyo bogaadin uga celinayaan aad bayna maaragtay u sugayeen inuu soo gaaro
waa garta marka dabcan arrintan somalilan waa ay cambaaraysay weliba xataa madaxda xisbiyada oo hadashay waxa ay leeyihiin hadde colaadiiba cabdiweli tukaraq ka taagneed buu danqinayaa oo uu juqjuqeynaya maxaa hadalladaas ay uga dhignaan karaan gobolka iyo xaaladii tukaraq ee sool
adeer horta waxaan kuu sheegayaa xaaladda sool gobolka sool iyo xaaladda gobolka sanaag somalilan iyo iyo puntland ay ku ku wada hadlaan horta dadka waxgaradka ama maaragtay dadka soomaaliyeed waxay uga dhigan yihiin siddeed iyo tobanka gool oo banaadir iyo meeshala hiiraan iyo dhuultamareed iyo nugaal iyo gobolka bari waxba kama duwana dadka siddeed iyo tobanka gool bay u yihiin isla mar ahaanta gobolka sanaag iyo gobolka sool gobolka mudug puntland wuxuu ugu qoran yahay shanta gobol iyo degmada buuqoodlaa lagu dhisay gobolka mudugna ka mid weeye saa og tahayna waxa weeye gobolka mudug boos ma maamulaan wax dagaaloo hadeer ka socda oo sheegata ayna ma jidho gobolka sool iyo sanaagna waxaan anigu arkaa nabadna in loo daayo sida gobolka mudug qaybtiisa ay galmudug u sheegato puntlandna u sheegato inuu sidaa ahaado inaan waxba danqin iyo dhibaatana loo eegin dadka sool iyo sanaagna saa u kala qayso labada dhinac labada maamulba ka tirsanaadaan waa tahay laakiin labadan gobol nabadoona in muddaaba waa lagu muransanaa siiba sool haddaan tusaale usoo qaato waxa weeye dhinaca waqooyi galbeed somalilanna gobolka doorashada sanaadiiqda waa ay keentaa imtixaanka maxaa la yidhahdaa shahaadiga oo dugsiga sare waa ay keentaa puntlandna waa un sidii oo kale un marka markaad eegto labadaas marxaladood oo labada maamulba gobolka inay ka taliyaan u muuqata xaaladaas sanaag iyo sool ma kusii sugnaan karaan bay kula tahay
adeer gacaliye afar iyo labaatan kun oo lagu doortay madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi adeer taleex iyo xalin oo afartan kilomitir garoowa u jirta ayaa afar iyo labaatan cod oo ka mida codadkii lagu doortay doorashadeeda uu ka helay ma garatay waxaana weeye in imtixaankan shahaadigaha iyo dee labada dhinacba maaragtay way sheeganayaan dee dadkaasina sida gobolka mudug ula isticmaalaan puntland ayay u baahan tahay sool iyo sanaagna inay ula isticmaalaan dadka waqooyiga ku noola somalilanna waxaa la doonayaa adeer sida galmudug oo kale inay dadkaa ula isticmaasho dadku nabad loo daayo qof soomaaliya oo dhimanaya aan la horteedin qof soomaaliya oo maaragtay la dhibaateeya aanay dhicin dadka reer soolna iyagaa wasiira somalilan ka ah iyagaa maaragtay waxa weeye guddoomiyaha baarlamaanka ka ah sheega qaybaha kala duwan oo oo somalilan ka dhisan tahayba ka ka qayba qaybta puntlandna iyagaa ka qayba adeer annagu haddaanu odayaasha nahay ama aan dadka maaragtay waxgaradka oo soomaaliyeed nahay adeerayaal waxa weeye ma aha in dhibaato dadka lagu abuuro in arrintu cod joog dhaaftana raali lagama aha maadaama aan dadka sool iyo sanaag aftinna laga qaadin dhinacna ayaan isugu guran adeer marka dadka somalilan oo xaggaa ka hadlaya nabad baa laga rabaa cabdiweli iyo maamulka maaragtay puntlandna nabad baa laga rabaa dadkaasina dee iyagaa ku talagalay labada maamulna inay sheegtaan qolana mar tagto marna xabad laga rido ma garan